halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somaali com waa axad bisha nofembarna waa afariyo toban sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aanu ku soo qaadanayno waraysi aanu la yeelana abwaan bashiir faarax buraale oo ku dhaqan dhadhaabka soomaasooyinka tiriyey xaaladda soomaaliya soomaaliyay masiibada dhacdee madhisay reerkeenna in makhluuqaadmiga ku dhiceen dunida meegaaran ma shaqadan miskaa dhigataye meel u biixi weyday murankiyo ismaandhaafka iyo maamul baan ahayda
kaalmihiis suugaanta iyo qodobo kale ayaanu idinkugu haynaa barnaamijka marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socda maraykanka iyo shiinaha ayaa isweydaarsaday digniino adag oo ku aadan arrimaha soo cusboonaaday ay taiwan ka hor kulanka isniinta la filayay in ay yeeshaan hogaamiyaasha labada dal kulankan furogaan aragga ee la filayo inuu dhex maro madaxweyne jo biden iyo shin jimpin ayaa imanaya xilli ay sii kordhayso xiisada kala aragti duwanaanshiyaha labada dal ee arrimaha taiwan ee ku aadan ismaamulkeeda dimuquraadiyadda ku dhisan sidoo kalena waxaa taa barbaryaala muranka ka taagan arrimaha ganacsiga xuquuqda aadanaha iyo qodobo kale kulanka jimcihii qadka telefoonka ku dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wan yi iyo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan ayaa waxa ay ku diyaarinayeen kulanka labada madaxweyne waxaana uu sare u qaaday walaaca ku aadan culayska milatari ganacsi iyo dhaqaale ee bajiin ay saarayso taiwan madaxweyne alberto fernandes ka dalka argentiin ayaa wajahaya culays kaga imanaya doorashada wadankaasi oo ay ka harsan tahay saacadood markaasi oo ay dadka reer argentiin u codaynayaan doorashooyinka xilliga dhexe ee baarlamaaniga ee dalkaasi waxaa soo muuqanaya suuragalnimada in xisbigiisu lumiya aqlabiyadda baarlamanka ku dhowaad kala bar xubnaha aqalka hoose ee baarlamanka dalkaasi ay u badan tahay in lala wareego iyadoo saddex meelood oo meel tirada aqalka sanadkana dalkaasi ay halis ku jirto waxaana codaynaya soddon iyo afar milyan oo qof oo reer argentiin ah bishii sebtembar ayuu fernandos waxaa soo gaaray guuldarooyin muujinaya kaasoo uu ku helay oo keliya soddon iyo saddex boqolkiiba codadkii ama aftidii dadweynaha laga qaaday dowladda hadda jirta ayaa la kulmaysa cadaadis dadweyne oo lagu diidan yahay dowladda fernandos ayaa sidoo kale waxaa culaysi ay ka haystaan adeegyada arrimaha bulshada halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa noo soo diyaariyay noona soo jeedinaya waryaheena axmed nuur maxamed yogol kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo ahlabuurka oo aad ka dhagaysataan xiliyadan oo kale laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka hibada iyo ahlabuurka ee toddobaadkan wuxuu idinka imaanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa marti igu ah bashiir faarax buraale oo ah hal abuuro dhanka fanka gaar ahaan gabayada islamarkaana sameeyey gabayo fara badan uu uga hadlay dhibaatooyinka iyo weliba sidoo kaleeta markaasi arrimaha ku saabsan dhanka soomaalida gobolyada uu tiriyey waxaa ka mid ah danka hadal iyo sidoo kale musiibo bashiir oo horreyn ku soo dhowow barnaamijka ah ee hibada iyo halabuurka ee leenta afka soomaaliga v o a waan dhowahay gabaygan waxaana ugu talagalay qarankii soomaaliya qaran dhan baan ahayn oo qotoma waan burburnay dee qaran dhan qaxooti ma noqon karo qaxooti baan wada noqonnay marka gabaygan sidaas ayaan ugu talagalay waayahay bashiir markii laga tago gobaygan waxaa jira gobayo kale oo aad markaasi aada uga hadashay wacyiga iyo markaasi dhibaatooyinka jiraan marka bal ugu horeyn haddii aad markaasi aad nala wadaagto ama markaasi dadka ku dhagaysanaya aad la wadaagto gobaygan aad uga hadlaysay burburkii soomaaliya iyo sidoo kale dhibaatadii dadka qabsatay
gabay macalinkiisii tirsho xarafku miisaaman gabay magaal iyo miiga meel walbabaada gabayaan malkadii uu lahaa mariyay dowgiisa murtii uurkay taallay baan soomo gabayaaye maqalkiioo qalbiga keena oo geliya mankiinoon soomaaliyay masiibada dhacdee madhisay reerkeenna een makhluuqa aadmiga ku dhiceen dunida meegaaran ma shaqadan miskaa dhigatayee meel u biixi weyday murankiyo ismaandhaafka iyo maamul baan ahayda madaafiicda iyo mootarka maxasta loo haysto madow iyo caddaan laguma arag miiskaan nahay muslimnimana waan sheeganaa diin macaan badane mahmahab waan yidhi haddaan midiya kow qaato mukulaal minkeedii fadhida miceedu waare mukulaal minkeedii fadhida miceedu waare moradaada adigoo gubo maxasta sulayay oo magangelyaan doonayaa unka maqashiiyey shisheeyuuna kugu mahsadaan muuna xumidada masagiyo in raashina markii maalmo lagu siiyo maxabiis intuu ka dhigto madaxa ka feedho adigoo maskiinoo indhaha miririgsinaya dabadeed siduu doonayo kaga maamulaane mugaanbow mareray markiyo mooska webiganna mawjada kismaayiyo jubbada webigu maansheeyey muqdishiyo hargaysiyo birbiro marinka boosaaso maydhiyo taleexiyo badweyn meel walbaba gaadha maraakiibta quusdiyo dekadoo maalka laga dhubsho malay hilib macaanliyow waar qarba midab yeesha dunyada la maaliyo kuway diintu naga moostay ikhyaar mihindisotiyo aroos la mashxaradayo arda macalinkeedii qur-aan looxuwada meerin macdan dahaba maalkuri tifqiyo dahab la miisaamo miro geed ku yaalliyo khayraad meel walbaba yaalla maskaxdayda kuma koobi karee waan matalayaaye soomaali meeshaad tagtaa way macaan tahaye ha yeeshee masiiba dhacdo la isku mandiye
weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii hibadayaal habuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkana sida hordhacaan sheegay waxaa marti igu ah bashiir faarax buraale oo ah halabuuro dhanka markaasi fanka gaar ahaan dhanka gabayada bashiir gabaygan musiibo maxaa kugu dheliyey
markaan arkay nooca aan nahay iyo sidii aan ahayn iyo wixii aan soo marnay ayaa wuxuu igu dhaliyey gabaygan inaan curiyo kagana hadlo noocadda maanta aan nahay una bandhigo dadweynaha soomaaliyeed waayahay bashir waxaan ognahay markii laga taga gabaygan masiiba in aad gobayo kale aad tirisay oo uu ka mid yahay gobiga aad oga hadlaysay khayraadka dhulka soomaalida marka bal gobigaasi haddii aad nala wadaagto
dayaxuba daruura marbay hoos ku dadayaane damuug baa laga dhigi aqliga duul markuu dhumiye geeduuna dogiya midhahay daru wadagaane ha yeeshee badhba dacarahon la ysku daweyne dulka aragga daymada korana midabu door fiican dunyaduba ayn cunin haddii lagu dareershaaye dadkana duul wareershaa jiro daacadnimo sheegan dantii inuu ku gaadhana raboon laga digtoonaanin qabiil lagu danaystiyo markaan diidna xumidoo dhan danta guud markaan fiirineen dib u ilaalayno dugsi dhaxanta laga seexday iyo wabdabayl badan leh labada midkii daraja badani la wada dooni haddayn diirka xumi kaga jirin waa dareensaniye dabci kama sinaadaan raguu qoys dadkii yahaye nin waliba damaaciga waxbuu dooqa ku hayaaye markaad aduu wax daawayn mid baa dacar abuuraya labadana way kala durkeen nin iyo doodiiye dantoodana ma garaan ilaa daayin abidkoode taariikhda duugga markaan dabagalon raaco dawaankii iyo qoraalada haddaan dib uga sheekeeyo nabi saalax qoonkii dafiree diiday hadalkiisa rasuulkii ilaahay u diray dacwada keenay digniin culus markuu siiyayee diinta ugu yeedhay ee caasiniima doorbidee diiday amarkiisa idiinba casa turrida daree daabka ugu jiiday dariiqii ibliis bay mareen kuna dareereene markaasuu ilaahay duwoo dorshay midabkooda oo doofaar ilaahay ka dhigay amase danyeere soomaaliya halka daran tahay kama dambaysaane soomaaliyay halka daran tahay kama dambaysaane dib u raaca diintii iyo cilmigu waa waxaan dumiine durdur webi iyo deex lagu nastiyo dalag la soo saaro dahab iyo batrool duuganoo daa'im ku abuuray dalxiis dunidu soo adda oo daawasha u fiican badweyn lagu dabbaashiyo barrigoo cimiila doorkeed leh dal sidaasaban leenahiyo diin macaan badane diciifnima inaan dooran iyo caydhis dabalicda dawarsiga shisheeyaa inaan darisku noolaanno dulligaa qabiil baana badayo na doorsadaye abwaan hore murti u daabacoo geliyay diiwaanka haddaan idin dareensiiya ondelka ka higaadsho dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyeene dadkaan la hadlayabaan lahayn duxiya iimaane darsi tima caddaan oga tegay deeqdii maansadaaye hallays doorta soomaali waa kama dambaystiye
waayahay dhegaystayaal weli barnaamijkii hiibadayaal haboorka ayaan ku guda jiraa gobaygaasina waa gobay uu bashiir uu kula hadlayay ummadda soomaaliyeed weli dhegaystayaal barnaamijka ayaan ku guda jiraa waayahay bashiir gabayada aad tirisoo kale waxaa ka mid ah gobay aad markaasi ugu talagashay xanuunka covid sagaaliy toban amaba corona virus oo dunida saameyn fara badan ee markaasi ku haya marka haddaad gobaygaasi aad nala wadaagto
adduunyada kadeed baa ku dhacay oo la kari waaye kurka neef mareenkiiyo keliyaha fayraskala gooya koobid iyo korona ku dhacay kar xanuun badane kofid iyo korona ku dhacay kar xanuun badane shirkadihii dawada kaydin jiray ka hortagi waaye kala xidhantay dunidii dhannayd waana karantiile ka gees iyo ka gees buu qabsaday koomka ooydile kulankii cibaadada la diid loona kiici waaye kurka saacad keliyuu ka jari kun iyo dheeraade ilaahow kariim baa tahiyo kaafiyaa guude adaa keena laydh caafimaado na kaafiyaaye
waayahay dhegaystayaal kaasina waa gabaygii uu bashiir farax buraale oo ah hal abuure ee dhanka gabayada uu ka sameeyey xanuunka covid sagaaliyo toban amaba coronavirus ee dunida saameyn fara badan ku haya sidoo kale bashiir gobayada uu tiriyey waxaa ka mid a gabay uu uga hadlahayay beeraha iyo weliba sidoo kale khayraadka soomaaliya bashiir weli barnaamijkeenna ayaan ku guda jirnaa haddii aad gobaygaasi isna aada la wadaagto dadkana dhegaysanaya
gabaygaas wuxuu ku saabsan yahay adduunyada horumartay waxay ku horumartay beer iyo wax soo saar marka wuxuu ku saabsan yahay wax soo saarka iyo beeraha marka waxaan idhi bulshada balladhanee ilaah qaadirnaga beeray ee gobolka baaliyo ka baal boos walbaba joogta barbaariyo cirooliyo bilcaan bahiya qoyskeeda barwadaha qoraalkiiyo fariina bulshada siiyey ogeysiiska beelaha waxaa noogu wada baaqay webiyada butacayee bidixu dadaya matoor birimadiisii haddii basha laga saaro oo kanaala loo sii bandhigo meel biyaha keenta baddadana baldoos lagu kacsho bixiya geedkeeda bangi kayda waa ciidda oon baaqasho lahayne barwaaqada waxaa lagu helaa beerta oo kale laba sana haddaad beeratood badar ka soo goyso ood beledu sii qaadda ood beecu soo rarato intaad qalinka buggana xisaabbasha ka hariiqdo ood kharashkii ka baxay horaan baal isaga goyso beese badan markay soo baxdo gooyay badarkaada iyo boorsa lacagaysan oo aad bangiga geyso waa soo baraarugii intaad farax la boodaaye bulsha yahay idaylkiin haddaan baqa iidan siiyey isbiirsada intaad soo baxdaan talada bandheeya boobaha intaan tiirinoon baal isaga tuurno waa waxaa dadkeennii bashee baabaa dhigaye wax la yidhi nimaan beer lahayn waa barkuma taale dhulka beera waa laga hodmaa biliya dheeraade baab kale haddii aanu dhiga oon murtida baaro qumba suba ka buuxiyo bakaaray dhitadu buuxdo afka inaad bannaysiiyo haddaad baabkii garan weydo oo dheefta baradaada taalaad la biixi weydo badownimadu waa cudur baxdila beeshii uu galaye yurubtaa la beegsaniya yeed buufiska u raadin badni iyo adu xoog lahiyo baawir lagu faano asaagaa inaad barida waaba iyo hogaaye asagaa inaad barida waaba iyo hogaaye dhul ballaaran baan leenahoo dalagu buuxaaye isbiirsada intaad soo baxdaan talada bandheeya boobaha intaan tiirinoon baal isaga tuurno waa waxaa dadkeennii baashee baabaa dhigaye dhulka beera waa laga hodmaa biliya dheeraade
weli dhegaystayaal waxaan ku guda jiraa barnaamijkii hibada iyo alhabuurka bashir markii laga tago gabayadaasi aad tirisay waxaa jira sidoo kale gabayo kale oo aad halabuurkooda aad leedahay islamarkaana aad ooga hadashay marxaladaha iyo xaaladaha markaasi jira amaba taagan marka gobayga xiga haddii aad la wadaagto annaga iyo weliba sidoo kale dhegeystayaasha ku dhegeysanay
soomaaliya dulliga haystay iyo daawalideeda dadkanagu shisheeyuhu daldalee darisba meelgeeyey dagaagiyo darxumadaan qabnay qaatay dunidoo dhan iyo qaar dariiqyada fadhida oo dawarinaysa iyo qaar bad lagu daadiyo dooma lagu xabshay markaa yara daymooda qalbigu way danqanayaayeen dhallinyarada diirdiiranay taha laga doodo dib ha loo fikiro ayaha lagu dadaalaaye dabkan huri dambaa burashidka iyo dogobya noolayntan danaysiyo dilaal baana helay dad wadeegayo dubka oga eg soomaalinimo damaca mooyeene hantidii daboolnaan jirteen daha laga qaadin khayraadkii dabeeciga ahaa dahabka ciideenna cadow naga daaweyn baa rartoo doonku xaabsadaye taariikhda dugaa markaan dabagalon raaco nin abeesa daaweeyey oo meel joogsea seexshay wuxuu suba ku daajiyo wuxuu cana ugu deeqo dambiil kore wuxuu sara u degta ku hayaaba asagay disha aakhirkii ay ku digataayeen haddaan gabayga doorkiisa kore daqada u faydo oon taariikh digaysiya ku daro sheeka damac weyn leh dibigii libaaxiyaxdigaa duurka kula qaatay ee abaartu daranyaysaye daaqu ku xumaaday iska daaq libaaxuna ku yidhi waan ku daaficiye ee dareenkii laga owdayee dacalba dhargooyay dabadeedna war ku dilee duxay hilibkiisa soomaaliyay halkaa daaran tahay kama dambaysaane dib u raaca diintiya cilmigu waa waxaan dumine dhallinyarada meeqankii iyo dhumaysa imaankeeda dhallinyarada meqaanka iyo dhumaysa imaankeeda maskaxdana beddelayay caqligu malaha babayo magrigiiyo damiirkiiyo caqligii meel ku wada xortay xashiishkuna muraadkoodu yahay maalin iyo laylba macsiyaduna ay malab u tahee maalka bixinayso qalbiga madoobaadayee way ismoogtahaye murti iyo tusaalaba waxaan maanta idan siiyey dhallinyarooy adduun waa muddiyo maalma dabadoode nin walba macaansada marbaa lagama jiraaye intaa duniyada maraysayeen mawdku kuwa siibin ham ogaan nin diinteennu waa lagama marmaane waayahay dhegaystayaal intaasi ayaan gebi ahaanba kusoo afmeerayaa barnaamijkeenii hibada iyo alhabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ahaa bashiir faarax buraale oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed kuna nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol barnaamijkan mid lamid a dhegaystayaal intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned barnaamijkaasi yogol ayaa nala socodsiinayay hibada iyo hal abuurka halkaad kala socotaana waa v o a washington saraakiisha maamulka galmudug ayaa sheegay in ciidamada maamulkaasi ee ilaalada xeebaha ay qabteen markab laga leeyahay dalka shiinaha kaasoo ay sheegeen inuu waday kalluumaysi sharci darro ah markabkan waxaa laga soo qabtay deegaano hoostaga degmada hobyo ee magaalo xeebeedka ah markabkan waxaa saaran dhowr iyo toban shaqaale ah oo u kala dhashay dalal kala duwan wariyaha v o eda ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa wareystay taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha degmada hobyo cabdiraxmaan cali dhurwa way jiraan waa war xaqiiqa waxa ay sheeg maalmaha dan ay wadeen ciidamada badda ee kostakaarka galmudug howlgallo ka dhan i sheeg masaakiibta sharci darrada ee ka kaluumaysanaya ishee badaha xeebaha galmudug maantay abaarihii sagaalkii galabnimo ayaa waxay howlgal ku qabteen markab sharci darro ah marka haddana wuxuu taagan yahay sheeg xeebta hobyo
markabka ma waxaa laga qabtay xeebaha galmudug mise biyo ka baxsan waxaa laga qabtay xeebaha galmudug weliba waxaa laga qabtay marse u dhow iisheeg degmada hobyo oo adigu labaatan kilomitr soddon kilomitr abaaro u jirta oo lagu magacaabo labad korkeeda ayaa laga qabtay ciidamada mariiniska ee galmudug ma leeyihiin qalab iyo awood ay maraakiibta sharci darrada uga hortagaan way leeyihiin awooddoodu iyo saaishe badnaan balse awood ku filan in baddooda micnaha ay ku difaacdaan ama ay qabsadaan wax walba kusoo xadgudbaya way leeyihin waadaa ujeedaba maantaba inay soo qabteen markab sharci darraa markabkan haddii aad qabateen oo aad ogaateen xagee laga leeyahay ama ka diiwaan geshan yahay waxaa laga leeyahay dalka jinaha sidii ishe ay ku warbixiyeen shaqaalaha saaran kuruuga ah toddobiiyo toban qof saaran oo jina iyo indunesia u kala dhashay iyo hindiya saddexdaas dal ay u kala dhasheen laakiin markabka waxaa laga leeyahay jina sida uu taliya howlgalka noo soo sheegay
ma xaqiijiseen in laga leeyahay waddanka china waa xaqiiqo maxaa idinkaga qorshaysan marka
walaa inagu waxaan nahay askar waxaan nahay ciidan dowladeed waxaan nahay ishee ciidan walbeeta inay howlgal u baxaan diyaar u ah runtii dee wasaaradaha xaqa leh ay dee noqoto kalluumeysiga iyo hadday noqoto wasaarada amniga iyo wixii kaleeto maxkamada ayay hooshaas markaan u gudbaysaa si ay la tahay anagu waxaa nahay ciidan howlgal loo diray howlgalkoodina kusoo guuleystay sifada ay mar lehelna dowladda iyo madaxda iyo wasaaradaha uga fadhinaa aduu ilaahayna
dhowaan sidoo kale waxaa jirtay in doon laga leeyahay dalka yemen yana kalluumaysi sharci darraa lagu eedeeye lagu qabtay xeebaha degmada hobyo way jirtaa waa lagu qabtay sifadii dowladnimona waa la marsiiyey maxkamadda ishe galmudug ayaa xukuntay waana la ganaaxay intii markabkan dhibaato fara badan ayuu u geystay ishe kalluumaysatada deegaanada ishe galmudug amiin dhexdaas ah waxaa ishe ribood igu soo gaartay in dooniyey shimo dad masaakiin ay leeyihiin ay baabi'iyeen in ishe xafiiska noolagu keenay arrimahoodii saas darteed baa uga howlgalnay waxa ishe nagu dheliyeyna waa sidaas awalna anaga howlgalka ogadnay
arrintan marka taliya maxay ka tari kartaa cabashada kalluumaysatada ay horey u jeedin jireen in kalluumaysiga sharci darrada ama maraakiibta ay dhibaato ku hayaan agabkoodii maxay ka tari kartaa wallaahi waxay ka tari kartaa waxay taaba maanta caddeyntoodu ayay ka haysta in ciidankii howlgal ay wadaan howlgalkana dee waa gare howlgal mar walbeete maalin walbeete howlgal laguma guuleysto maalin walbo lagu guuleysanaya maalin walba anaga howlgalka waa wadnay laakiin maanta ay noqoto guushii waxaan malaynayaa in sheeg ay tahay mid ay ku qancayaan ay ku farxayaan ay soo dhaweynayaan ishe kalluumaysatada maadaama ay arkeen dadkii hantidooda baabeeyey in la qabtana la marsiinayo ugu dambeyntii degmada hobyo iyo deegaano ku heeran xeebahooda waxaa horey loogu tuumi jiray in ay fariisimo u tahay burcad badeedda inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey aysan ka jirin falal burcad badeednimo ah mararka qaarkood ma jiraan taliya falal burcad badeednimo ah aad ka howlgashaan ama aada wax ka qabataan iyadoona aysan jiraan deetan wax burcabadeed la dhaho wakti ay lahaayeen burcabadeedkii waktigeedii ay burbureen laakiin annaga burcabadeed ama sharci daro kalluumeys sharci daro ha ahaato ama burcabadeed ha noqoto ciidanka dhexdhisata wax walbo sharci daro ah oo baddaas ku hoolan inay kaga howlgasho
kaasi waxau ahaa taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha degmada hobyo cabdiraxmaan cali dhurwaa waryahan cabdiwaaxid maalin isxaaq ayuu u waramayay markana kusoo dhowaada dhinacii heesaha codka macaan ee kinjama wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeenii dhallinyarada maanta intaan saacadda afarta galabnimo mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo